بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu cbdالرحmn النsائي رحimه الlه taعaalى bab juluud الmeytة meytada ama baktiga maqaarkeeda xukunka kusoo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay وبالإسناaد qال أخبرnا qتيبة qال xdثnا سفyان هو بن عyynة عن الزهري عن عبيد اللh بن عبد اللh عن بن عباس عن مymuنة أن النبي صلى الله عليه وسلم mra عlى شhاة نبga wxuu soo maray ri meytة oo bkti ah مlqاaة oo la tuuray faqaala waxa uu yidhi liman haadihi tan yaa iska leh yacnii yaa lahay markay nooleed faqaaluu waxay yidhaahdeen limaymuunata maymuuna faqaala waxa uu yidhi maa calayhaa maxaa korkeeda ahaanayo low intafacat biihaabihaa hadday ku intifaacsato ee oy adeegsato isticmaasho maqaarkeeda qaaluu waxay yidhaahdeen inahaa meytatun waa bakti qaala wuxuu yidhi inamaa xarama allahu caza wajalla aklahaa alla wuxuu xarimay cunisteeda yani meytada in la cuno alla xarimaye maqaarkiisa waa la isticmaali karaa may isticmaasha marka xadiidkan marka sufyaan bnu cuyeyna zuhri buu ka wariyey siyaalo kala duwan buu uga wariyey marna sidaan waayo can can ibni cabaasin can maymuuna oo xadiidka wuxuu ka dhigay musnad maymuuna ayuu ka dhigay mar kalena ibnu cabaas isagaaba toos u warinayo oo maymuuna ma lahan waxaa kaloo xadiidka hadda riwaayada ibnu cuyeyna ku timid marna inamaa xarama allahu caza wajalla aklahaa ayaa ku timid marna dibaaqii iyo magdeyntii iyo ayuu sheegayaa marka calaa haada marka xadiidka yacni qeybtan marka wax oo dibaaq iyo magdeyn ku saabsan hadda xadiidkan ma sheegayo inamaa xarama allahu aklahaa ilaahay meytada in la cuno xarimay bis buu dhahayaa calaa haada marka wax magdeyn ah hadda xadiidkan kuma jiro riwaayaadka zuhrina sida uu tilmaamay moxamed ibnu yaxya duhli oo zuhriyaadka iska leho axaadiidta zuhri aada u yaqaanay isaga wuxuu yidhi zuhri xagga zuhri axaadiidta ka timid oo mas'aladan ku saabsan magdeyn iyo dabqi ma sheegayaan waxaa xoog badan oo raajixa xadiidka zuhri wax magdeyn ah inuunan tilmaameynin ama uunan sheegaynin laakiin hayru zuhri magdeynta waa wariyey ayb sidaasuu sheegay maxamed ibnu yaxya duhli madhabka zuhrina wuxuuba ahaa maqaarka maadaama aan la cunin isaga magdeyn iyo magdeyn la-aanba inuu daahir ku noqonayo yani la isticmaali karo isagoo la magdeeyey isagoo la magdeynin saddex madhab ayaa ku jirto magdeyntu waxba kuma daahirsamaan iyo waa ku daahirsamaan iyo magdeyn dhanba loomaba baahnaba oo xayawaanka waxa laga cuno hadduu baktiya waxa laga cuno unbaa xaaraan ahe wixii aan la cunin xaaraan ma ahan ay leeyihiin madhabta zuhrina sidaas waaye alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi oo mas'alada juluudulmeytada kitaabka ka alifay wuxuu yidhi isaga wax zuhri uga horeeyey oo sidaan qabo ma jiro ayuu tilmaamay ayb marka xadiidkan inamaa xarama allahu aklahaa qolada aan magdeynta maba loo baahno kuwa dhahayaa deliishada xadiidkan nam wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaariثu bnu miskiini qira'aة عalayhi waana asmacu wاllafdu lahu can ibni اlqaasim qaala xadaanii maliku can ibni shihaabi can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin qaala mara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bishaatin meytatin xadiidkii hadda musnad ibni cabaasaa maalik uu ku warinayo ibnu cuyeynana wuxuu yidhi ibnu cabaas can maymuuna can ibni cabaasin qaala mara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bishaatin meytatin buu soo maray kaana acطaahaa uu siiyey mawlaatan limaymuuna gabar ay maymuuno xoreysay ayuu siiyey nebiga rida waa hore zawji nabiy sal l slam maymuunada oo xaaskii nebiga ahayd faqaala wuxuu yidhi hal la ntafactum bijildihaa maqaarkeeda maad ku intifaacsataan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuul allahu inahaa meytatun waa bakti faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam inamaa xurima akluhaa cunisteedaa la xarimay uun haddana maxaan haynaa tiri xadiidkii labaad ee zuhri dabqi ma sheegin keliya wuxuu sheegay inamaa xurima akluhaa ayb w bه qala أخbarna cbdالmلك بn شhucayb بn الleyث بn sacdi qala xadaثnii أbي can jadيi can bn abi xabiibi wa yزيid بn abi xabiib yعni yزيida can xfs bn اlwlid xfs bn اlwlid alxadramiyu abu bakr amiru msra صaduq rawaa lah النasaaئي can mحamed bn mslm wa زuhri mحamed bn mslm can cubayd اllahi bni cabdillaahi anahu xadatahu ana bna cabaasin xadatahu qaala absara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu arkay shaatan meytatan neef ari ah oo baktiyey limowlaatin limaymuunata gabar maymuuna ay xoreysay ay lahayd wa kaanat min asadaqati bayna ka mid ahayd faqaala waxa uu yidhi low nasacuu jildahaa hadday maqaarkeeda fiiqaan fantafacuu bihi ay ku intifaacsadaan yani lakaana xasanan saasaa fiicnaan lahayd qaala wuxuu yidhi inahaa meytatun waa bakti qaala wuxuu yidhi inamaa inamaa xurima akluhaa cunideedaa la xarimay ayuu yidhi tanna marka xadiidkii saddexaad ee zuhri way dabqi kuma jira isagana marka dikru dibaaqi magdeynta in la sheego fii xadiidi zuhriyi lagu sheego ayaa imaamu duhli wuxuu yidhi wa amaa dikru dibaaqi fiihi falaa yuujadu ilaa min riwaayati yaxya bni ayuub can cuqaylin wa min riwaayati baqiyata can izubaydiyi can izuhriyi markaa wa yaxyaa wa baqiyatu laysaa bilqawiyeyni walam yadkur maalikun walaa macmarun walaa yuunusu saddexdooda maalik iyo macmar iyo yuunus bnu yaziid alayli oo ardadii zuhri kuwi ugu waaweynaa ahaa ma aynan sheegin buu yidhi addibaaqa magdeynta wa huwa asaxiixu fii xadiidi zuhriyi inaan lagu sheegin baana saxiix ah wa bihi kaana yuftii zuhrina wuxuu fadwoon jiray magdeyn la-aanta inaan looba baahnayn wa bihi kaana yuftii zuhri saasuu fadwoon jiray qaala wuxuu yidhi wa amaa min gayri riwaayati zuhriyi laakiin zuhri waxaan ahayn oo ruwaadda ah fadalika maxfuudun saxiixun can ibni cabaasin dabqiga in lagu sheegay waa maxfuud waana ka ansaxday ibnu cabaas amaa fii xadiidi zuhriyi wax dabqi ah uma tacarudin isaga ayb xadiidkan marka inamaa xurima akluhaana bacdu ahli lcilmi baa waxay ka qaateen laba mas'aleba waa laga qaatay mas'alada koowaad waxay tahay magdeynba inaan loo baahnayn waayo maqaarka min sha'nihi lama cuno mas'alada labaadna waxa ay tahay laga qaatay waxyaabaha aan la cunin ee xoolaha ka mid ah hadday baktiyaan iyo ma la isticmaali karaa ma la iibsan karaa ma la iibin karaa oo daahir ma yihiin waxyaabaha aan la cunin waxaa ka mid a lafaha waxaa ka mid a foosha maroodiga yacni foosha maroodigay weliba culimada fuqahada ay ku doodaan qaarkood marka abuu xaniifo oo kale isaga wuxuu leeyahay waa laga ganacsan karaa lafahaas iyo fooshaas iyo kale markuu baktiyo ka gadaale sababtuna waxay tahay wuxuu leeyahay lamaba cunaba xadiidkuna inamaa xurima akluha meytada cunisteedaa la xarimay baa la leeyahay marka waxa la cuno marka lafaha ka mid maahan bay ayay yidhaahdeen a'imadaas akharu ahlilcilmi imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo ay ka mid yihiinna waxay ku tageen baktiga kulligiis inuu xaaraan yahay ee wixii uun laga reebay ma ahane oo marka wixii laga reebay maxaa soo gelaya maqaarka in inta laga fiiqo la magdeeyo marka la magdeeyey kabacdi in la isticmaali karo ayb xujadooduna waxay tahay xadiidku wuxuu ahaa ina alm yacnii meytada qur-aanka iyo sunnada ayaa lagu xarimay laftuna waa dhimataa iyada lafteeda yani waxaa la xarimay waa meyta soo maha bakti laftu marka iyadu ma dhimataa mase ma dhimata waa dhimataa laftaha oo inta neefkan uu nool yahaa laftiisu ay nooshahay markii ay ruuxdu ka baxdo lafta waa burbure iyada lafteeda soo maha walidaalika aayadda waxay ahayd wadaraba lanaa mahala wanasiya khalqahu qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim laftu markay baaba-da yaa soo nooleynaya layidhi waa dhimatay soo maha marka markaasuu ilaahay wuxuu yidhi qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara lafta waxaa soo nooleynaya allihii markii horeba abuuray oo bilaabay marka waxaa soo nooleynaya haddii la yidhi waa dhimatay soo maha mar hadday dhimatay marka waxay yidhaahdeen baktigaasay ku xugun tahay waayah meeshaa marka inamaa xurima aklu haadaas masaa-ishaasaa laga bixiyey walidaalika marka faanta iyo lafaha iyo ilkaha baktiga iyo waxaasoo dhan lama isticmaalayo keliya maqaarka oo haddii la magdeeyo la isticmaali karo waayo xadiidkii kalena wuxuu ahaa maa quطica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa meyitun lafta waa soo gelay neef nool haddii aada laftiisa meel yar aada ka jebiso isagoo nool ood gooyso oo aada iska yacni qaadato ma isticmaali kartid waayo isagoo nool aad ka gooysay neefka wixii neef isagoo nool laga jarana waa bakti dhogorta iyo meelahaas marka laga reebo waxyaabahaas wa bihi qaala akbaranii cabduraxmaan ibnu khalidin alqaطaan alraqiyu wahuwa alwaasitiyu saduuqun rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iy qala xadaanaa xajaaج qala qala bnu jurayji akhbaranii cmr bnu dinaari qala akhbaranii caطaaء mundu xiin zaman intii laga joogo yani waqti ka hor wuxuu ii sheegay can bni cabaasi qaala abaranii akhbaratnii maymunatu ayaa ii warantay ana shaatan maatat faqaala nabiyu sal l slam ribaa dhimatay nebigu wuxuu yidhi alaa dabagtum ihaabaha maqaarkeeda maad magdaysaan fastamtactum bihi aada markaa ku isticmaashaanood ku intifaacdaan markaas hadda xadiidkan marka dabqigii waa ku jiraa waa sheegay laakiin xadiid camr bni dinaar waayo xadiid zuhri ma aha ayb alaa dabaqtum maad magdaysaan ihaabahaa maqaarkeeda fastamtactum bihi markaa aada ku intifaacdaan marka magdeyntu inuu maqaarka ku daahirsamo ayaa laga qaadanaa meeshaas wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin can caطaa qaala samictu bna cabaasin qaala mara nabiyu sala allahu alayhi wasalama bishaatin nebigu wuxuu soo maray ri limaymuunata maymuuno ay lahayd oo meyitatin oo bakti ah marka mawlaatu maymuunana waa la yidhi maymuuna hadda la leeyahay tajawusaa ku jiro marka maymuuna marka la leeyahay faqaala wuxuu yidhi alaa akhadtum ihaabahaa maqaarkeeda maad qaadataan fadabaqtum aada magdaysaan faintafactum bihi marka aada ku intifaacdaan meeshan marka faintafactum bihi waa la idlaaqay intifaaca waxaa laga qaadanaa marka neefka baktiyey maqaarka marka laga fiiqo oo la magdeeyo intifaac taam ah ayuu leeyahay oo dhammaystiran emaan intifaaciisu wax daruuro iyo ku eg ma aha yacni waxaa laga dhigan karaa gogol lagu fariisto ma lagu seexdo waxaa laga dhigan karaa shaati yani jaakadaa laga dhigan karaa waxaa laga dhigan karaa weel oo biyo lagu shubto oo sibraar iyo ayaa laga dhigan karaa intifaaciisu waa caam marka fiihi ana dabqa dahaaratun yani xadiidka marka dabqigu maadaama ou dahaaro yani dahaaro kaamila maadaama uu yahay fiihi ana dabqa dahaaratun kaamilatun yajuusu fii jamiici wujuuhi اlintifaac wej kasta oo wax lagu yani lagu qabsan karaa lagu qabsan karaa min alwuduu'i waاljuluusi calayhi washurbi minhu in laga cabo in laga weyse qaato in lagu fariisto sidaasaana akharu fuqahaa'i ahli اlxadiid ay ku tageen sida imaam alimaamu اlmarwasi uu sheegay kitaabkiisaas dibaaqu juluudi اlmeyta imaamu maalik baa waxaa laga wariyey marka la magdeeyo waxaa bannaan in lagu isticmaalo ku fariisi iyo in lagu fariisto iyo kaba in laga dhigta iyo wax markaas yacnii xoogaa imtihaan oo ku sugan yahay yani wax oo markaa yacni aan wax isticmaalka fiican ee la jeclaysto iyo ma lagu isticmaal ma wax qallalan oo kalea lagu shubanaa buu leeyahay laakiin wax qoyan in lagu shubto biyo iyo caano iyo waxyaabaha in lagu shubto ma bannaano ayaa imaamu maalig laga wariyey isaga laakiin xadiidka fantafactum bihi ama fastamtactum bihi waamwaa nebigu ma kala reebin syacni qaabka loogu alaab looga dhiganayo iyo qaabka loogu intifaacayo iyo maadaama aan la kala qaadqaadin intifaac kasta waa la ogolyahay marka meeshaasay culammada masaladaasna ay kala baxaan wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuurin can sufyaana can camrin can caطaa qaala samictu bna cabaasin qaala mara nabiyu sal l slam bishaatin limaymuunata mayitatin faqaala alaa ahadtum ihaabaha fadabagtum faاntafactum bih wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu qudaamata can jariirin waa jariir bn cabdilxamiid addabiy moxamed bnu qudaamana waa alhaashimiyu lmisisiyu hiqatn can mugiirata waa mugiirata bnu miqsam can الshacbiyi qaala qaala bnu cabaasin mara الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama calaa shaatin limaymuunata mayitatin buu soo maray faqaala ala اntafactum biihaabiha maqaarkeeda maa ku intifaacdaan wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdاlcaziiz bni abi rizmata huwa abu camrin اlmarwasiyu hiqat bukhaari iyo asxaabu sunan اlarbaca u wariyaan qala akbarana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can ismaaciila bni abi khaalidin can الshacbiy can cikrimata can ibni cabaasin can sowdata markaan marka sowdaa laga dhigay waxaa dhici karta marka sowdo qiso kale inay leedahay iyadan oo marna neefka uu ka dhintay maymuuna marna sowda waa tacadud in lagu xambaaro qaarka marka ayaga diidayo wax dabqi ku magdaysmayaa magdayntu waxba ma daahiriso qolada dhahayso madhabka imaam axmed ah ayaa ayagu waxay leeyihin xadiidkan waaba mudarib marna maymuunuu leeyahay mar sawdow leeyahay mar ibnu cabaasaa laga warina mar maymuuna laga warinayaa si kasta laakiin cillo ma aha arrintaas waayo haddii maymuuno xadiidka ay leedahay ibnu cabaas hadduu toos u wariyo waa mursal saxaabi mursalka saxaabiguna waa maqbuul haddii laga dhigo qisada qofka yacnii iskale neefka uu ka baktiyey ama sawda ha ahaato ama maymuuna ha ahaato wax maqsuuda maahan taas waayo hadday sawdo leedahayna xugun kale ma noqonayo haddii qofka dadka axkaam ayagu neefafku inay dad kale leeyihiin macno ma sameynayso nacam mar xadiidkii marka xukunkiisii hadduu isku mid yahay ounan iskhilaafsanayn ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay marka idiraab ma lagu celay karo can sawdata zawji nabiy sal l slama qaalat maatat shaatun lanaa ri aan leenahay aa dhimatay fadabagnaa maskahaa maqaarkeedii baan magdaynay famaa silnaa ma aanan ka zuulin nunabidu fiihaa inaan yacnii nabiid aan ku samaysanayno oo aan yacnii cinabka iyo kale ama timirta ama waxyaabaha la midka inaan ku radinayno tanbiidku marka waxa waaye haanta in biyo inta lagu shubo timir lagu rido ama lagu rido cinab lagu rido la daboolo xoogaa marka inta uusan qamiirin casiiraa kasoo baxaayo la cabi karo intuunan qamiirin waa bannaan yahay in la cabo laakiin markuu khamiiro oo uu khamro noqdo ma bannaanaanayo ayb marka maa silnaa nunabidu fiiha xataa saarad ilaa ay noqotay shanan sibraar duqoobay saan hadba wax ugu samaysanayna waa nagu ag duugowday sibraar duugoobay ilaa ay noqotay wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu wacali bnu xujirin can sufyaana ayb marka hadda xadiidkan inay magdeeyeen iyo in kale ma sheegayo laha wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu wacali bnu xujirin can sufyaana can zayd bni aslam can ibni waclata wa cabdiraxmaan ibni waclata almisriy saduuqun rawaa lahu muslimu walarbaca ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi samaacu bni waclata min ibni cabaasin saxiixun ibnu cabaas wuu ka maqlay ibnu cabaaskana uu ka warinayay can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ayumaa ihaabin dubiqa faqadahu maqaarkii ohoo la magdeeyo waa daahiroobay saddex mas'aleba waa laga qaadanaa masalada koowaad waxay tahay maqaarku inuu ku daahir noqonayo magdeynta masalada labaadna waxay tahay haddaan la magdeynin waxaa laga fahmaa inuu najaas yahay haddii aan la magdeynin mafhuumku waxau noqonayaa inuunan daahir noqonaynin faqad dahura marka la yihi de laguna xiray in la magdeeyey haddaan la magdeynin marka daahir ma aha tan saddexaad waxa ay tahay ama xukunka saddexaad cumuumaa ku jira meeshan ayumaa ihaabin maqaar kasto maqaar kii ahoo la magdeeyey cumuumkaasi marka madaahib badan baa ku jirto ee bacdi ahlilcilmi waxay kasoo reebayaan shaaficiyadana siday qabaan waayee eyga iyo doofaarka eyga iyo doofaarkay ka reebayaan wi wixii kasoo haro ey iyo doofaare min alxayawaanaati ah waa ku daahirsamaya maqaarkiisa magdeynta ama wax la cuno ha noqdo ama ha noqdo waxaan la cunin waayo iyagu waxay leeyihin eyga iyo doofaarka marka horay nool yihiinba ceyntoodaanba najaas ahayn ee waxaana ka laga qaadan karaa marka ma yacni maqaarkan me waxaa najaaseeyey baktinimada soo maha baktinimada uu ku najaasoobay waxaa ka saarayo oo ka bixinayo magdeynta eyga maqaarkiisu baktinimo maba ahan inuu ku najaasoobay markau noolaayo xataa baktiba u ahaa isaga naam waa ka duwan yahay marka naam wax la la haleeli karo oo la gaari karo ma ahan isaga cumuumkan marka iyaga waxay uga reebayaan maadaama de hilibka doofa doofaarkuna sidiisa fa inahu rijsun waa tay aayadda ahayd eyguna waa kii marka la yihi duhuuru inaa-i axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraatin midkiin weelkiisu haddii ey ou afgeliyo wuxuu ku daahiroobaa toddoba jeer in la dhaqo eyga markuu afka gelinayo waa nool yahay soo maha marka xayawaan noloshiiba aan daahir ku ahayn ee meytadiisii yani isagu yani baktinimada iyo meyt yani mowdka najaasnimo uma keenin isaga awalow hore u watay laakiin xayawaanka kale daahiray ahaayeen waxay ugu waxay ku najaasoobeen baktinimada oo meydnimada waa la haleeli karaa marka xadiidkan ayaga taas u sheegaan qaarna waxay yidhaahdeen maya ee waa caam wax kasta ey iyo doofaarba waa ku jira bacdi ahlilcilmi daahiriyada iyo kalea sidaa dhahayaan qaar kalena waxay leeyihiin waxa daahiroobayo waa wixii la cuni jiray awalba xoolaha la qasho oo la cuno maqaarkooda daahir noqdo laakiin xoolaha waxa aan la cunin sida dugaagga oo kale maqaarkiisu isaga xataa ma daahir ma noqonayay leeyihiin qoladaas ayaga marka xadiidu salamata bni lmuxabiq ee soo socdo ayay qabsanayaan wuxuu leeyahay fa ina dibaagahaa dakaatuhaa magdeyntiibaa gowraceedii ah buu leeyahay in la magdeeyo ayaa gowrac u ah ee wixii la gowraco jiray baa marka de magdeyn ay marka booskeed geli kartaa magdeyntu waxay gelee booskii gowraca gowrac booskiis haddii la geliyana dugaagga lama gowracyo oo maba gowraca iyo dameerka iyo dugaagga iyo ayaga haddii la gowraco oo naftu saas uga baxdo daahir ku noqon maayaan waa un bakti unbay iska xisaabnaanayaan adu madaahibtaas baa ku jirto qoladaa waxay qabsanayaan weliba nahaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama can juluudi sibaac nebigu wuxuu reebay dugaagga maqaarkooda maqaarkiisa waxyaabahaasay qoladaana keenayaan adu saddexdaa madhab ayaa ugu caansan wa bihi qaala akbaranii rabiic bnu sulaymaan bni dawuuda qaala xadaanaa isxaaqu bnu bakrin wa huwa bnu mudar isxaaqu bnu bakr bni mudar almisriyu abu yacquub saduuqun faqiih rawaa lahu muslimu wannasaa'iyu qaala xadaanii abi wa bakr bnu mudar can jacfar bni rabiicata anahu samica abalkhayr abulkhayr alyazani can ibni waclata anahu sa'la bna cabaasin buu su-aalay faqaala wuxuu yidhi inaa naqzu hadihi almagriba meeshan galbeedka naga xigtae qorax dhaca ayaan u duulaynaa annaga wa inahum ahlu wathanin waana dad asnaam caabudo bacdi riwaayaat majuus waaye ayay leedahay walahum qirabun sibraaro ayay leeyihiin oo maqaar ka samaysan yakuunu fiiha allabanu walmaa-u sibraaradaa marka dhexdeeda biyo iyo caano iyo ayaa ahaanayo seen yeelnaa faqaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi addibaaqu dahuurun magdayntu dahuurun waa mid wax daahirinayso qaala ibnu waclata ibnu wacla wuxuu yidhi can ra'yika ra'yigaaga miyaad sidan ka tidhi ow shay-in ama shay xaggii shayga oo samictahu min rasuulillahi sal l slam nebiga aa ka maqashay qaala bal can rasuulillahi sal l slam waxaan nebiga ka maqlay ayaan sidaa u leeyahay وبه qال أخبرنا عبيد الله بن سعيد qال xdثna معاaذ بن هiشhام qال xdثnي أbي وهiشhام بن أbي cبدالله الdstوائي عن qتاaدة عن الحسن عن jwn بن qتاaدة عن سلمة بن المحبq marka سلمة بن المحبq jwn بن qتاaدة jwn بن qتاaدة الأعور التميمي السعدي البصري lam tasixa lahu suxbatun suxbo uma ansixin waliabiihi suxbatun aabihi laakiin suxbuu leeyahay waana maqbuul ninkan ibnu xajar sidaasuu yidhi abu daawuud iyo nasaa-i baa u wariyaan can salamata bni lmuxabiq ana nabiy allahi sal l slam nabiga fii gaswati tabuuka dagaalkii tabuuk dhexdiisa dacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay min cindi imra'atin haweeney agteeda ayuu ka wacday qaalat waxay tidhi maa cindii ilaa fii qirbatin lii meytatin agtayda ma ahaanin biyo ilaa kuwa ku dhex jiro sibraar aniga ii sugnaadayoo yacni neef baktiyey maqaarkiisa laga sameeyey qaala wuxuu yidhi alaysa qad dabaqtihaa miyaadan magdaynin qaalat balaa bay tihi haa waa magdeeyey qaala wuxuu yidhi fa ina dibaaqahaa magdaynteedu dakaatuhaa waa gowraceedii waay marka magdeyntu maxay u noqonaya bimansilati gowrac oo kale meeshaasay marka culamada qaar ka qaateen wixii la gowracdo ayaa ayaa markaa magdeyntu ay maqaarkeeda markii la magdeeyo ay macno sameyneen ayb ayb shucba xadiidkan ayuu asna wariyey can qataadata laakiin bilafdi wuxuu ku wariyey dakaatu ladiimi dibaaquhu maqaarka yacni gowrac waxaa u ah dabquhu in la magdeeyo dibaaquhu wa bihi qaala akhbarana xuseyn bnu mansuur bni jacfarin الnaysaburiyu qaala xadaثna اlxuseyn bnu mxamed wahuwa الtamiimiyu abu axmed hiqat qaala xadaثna shariiku shariik bn cabd illahi اlqaadi can اlأcmash can cumaarata bni cumayri can اlأswad can caaishata qaalat su-ila nabiyu sal l slam nabigaa la su-aalay can juluudi lmeytati baktiga maqaarkiisa faqaala dibaaquhaa dahuuruhaa magdaynteedu waa shayga daahirinayo riwaayadan marka xusein bnu moxamed shariik sidaan uga wariyey oo can ilacmash can cumaara ayuu yidhi ragga kalena fiiri marka wbihi qala akhbarana cubaydاllahi bnu sacd bni ibrahima bni sacdi qala xadaثna camii qala xadaثna shariiku ayb qala xadaثna shariiku can اlأcmash can ibrahima marka meeshii hore maxay ahayd acmash sheekhiisa wuxuu ahaa cumaarat bnu cumayr yacni xusein bnu moxamed markuu shariik ka warinayo shaykhu lacmash wuxuu ka dhigay cumaarat bnu cumayr riwaayadanna shaykhu lacmash waxaa laga dhigay ibraahim اnakhaci midaanaana badan can ilaswad can caaishata qaalat su-ila rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam can juluudi اlmeytati faqaala dibaaquha dakaatuha wbihi qaala akhbarana ayub bnu muxamedi ilwazan huwa abu moxamed alraqiyu hiqat yulaqabu bilqulb abu dawuud nasaa-i bnu maajah baa u wariyaan qaala xadaثna xajaaj bnu muxamed wahuwa alacwar qaala xadaثna shariiku can اlأcmash can ibrahima can اlأswad can caaishata can الnabiy sal l slam dakaatu lmeytati dibaaquha meytada gowraceedu waa magdeynteeda marka maqaarka laga hadlayo xajaaj ibnu moxamed iyou mutaabiceeyey camu cubaydillaahi bni sacdin ayuu mutaabiceeyey oo muxuu ku mutaabaceynayaa shaykhulacmash wuxuu ka dhigay ibraahim naqaci wa bihi qaala akbaranii ibraahim bnu yacquba huwa aljuuzajaniyu qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qala xadaanaa israa'iilu can اlacmash can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat qala rasuulu اllahi sal l slam dakaatu lmeytati dibaaguhaa israa'iilna markaa riwaayaadkii labadii dambe ee shariik ayuu waafaqa israa'iil iyo shariik waa iswaafaqayaan markan oo labada riwaayood dambe laakiin riwaayat اlxusein can shariik waa khilaafsanaaneen ayb qaala baabu maa yudbagu bihi juluud اlmeytati baktiga haraggiisa waxa lagu magdeeyo yani maxaa lagu magdeynayaa marka wabihi qaala akbaranaa sulaymaan bnu dawuuda can ibni wahbin qaala akbaranii camr bnu اlxaariث wاleyth bnu sacdin labadaa isku cadfan can kahiir bni farqadin ana cabdاllahi bn ana cabdاllahi bna malik bni xudaafata bacdi nusq marka qudaama bay qorayaan waana khaطأ anahu xadaahu can اlcaaliyati binti subaycin caaliya binti subayc wathaqha alcijliyu abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaan ana maymunata zawja الnabiy sal ly slam xadahatha anahu mara birasuuli اllahi sal l slam rijaalu baa soo mareen min qurayshin yajuruuna shaatan lahum neef ariyo ay leeyihiin jiidayaan mihla alxisaani faras oo kale a weynin intay ka qabta macnaha yani mubaalaqa xagga weynaanteeda ayb bacdi nusakna mihla alximaar ayay leedahay sunan lkubraha mihla alximaari baaba ku timid kutub laطraafna sidaa ayaa lagu soo guuriyey can abi daawuuda iyo wanasaa-iy labadaba mihla alxisaan maa idin dhigan idinkamas ximaar faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku yidhi low akhadtum ihaabahaa haraggeeda haddaad qaadan lahaydeen lakaana xasanan qaluu inaha meytatun faqaala rasuulu llahi sal l slam yuطahiruha almaau walqarad waxaa dahiraya oo nadiifinayo almaau biyaha iyo walqaradu geedka maraayiga la yidhaha maraayiga qarad marka waa geed geedaha ka mida oo maqaarka iyo lagu magdeeyo oo lagu hoolo asasha camal ah na ayb marka maraayiga waay marka walqarad meeshaas marka waxay ka qaateen de culimada waxa wax magdeynaya maxay noqonayaan waxa waa inay shay waa inuu wax daahira yahay koo wax kulul inuu yahay oo fujinaayo balaqa iyo wasaqda iyo waxa meesha ku dhegan wax fuji karaa la rabaa ayb marka haddii maalan sidaa dadku isticmaalaan badanaa cusbadoo kale haddii cusbo lagu badiyo oo lagu kor shubo ee markaas haddana la hoolo waa ka dhacayaa marka bahalahan balaqa iyo waxa ku yaalla waa ka hoolmayaan muhiimku marka waxaas uun wax lagu samey kara inay noqdaan oo aan najaas ahayna la rabaa haddii najaas lagu hoolo ma najaas de wax ma shay najaasa haddana in najaas lagu sii zuuliyo ma saxsana ayb tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir yudahiruha almaau walqarad wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishru yani bna lmufadal qala xadaanaa shucbat can اlxakm can ibni abi leyla can cabdillaahi bni cukaymin qaala marka cabdullahi bn cukaym saxaabi miyuu ahaa mase waa laisku khilaafsan yahay kathiir min alculamaa waxay geliyaan cabdullaahi bni cukaym fii cidaadi taabiciin haddii marka uu taabici yahay xadiidkiisa muxuu noqonaya hadda kan mursal irsaalkaasayna ku cileeyeen marka xadiidkan waana xadiidka ay xanaabiladu qabsatay xujana ka dhigatay waa kan oo imaam axmed asaga waxaa agtiisa aada caan uga ah magdeyn inuusan maqaar ku daahirsamaynin ayuu ku tegay xadiidkan un isticmaala can cabdillaahi bni cukaymin qaala wuxuu yihi quri'a calayna kitaabu rasuuli llahi sal l l slam nebiga warqadiisaana lagu aqriyey wa ana ghulaamun shaabun anoo wiil dhallinyaro ah anlaa tantaficuu min almeytati biihaabin walaa casbin walaa casabin baktiga inaydnan ku intifaacsanin maqaar iyo seed midna yani seed seed iyo maqaar midna inaydnan ku intifaacaynin marka waa diiday buu leeyahay meeshaas marka xadiidkan waxaa ka muuqanayso dabqi iyo magdeyn inaynan waxba ku daahirsamaynin laakiin xadiidku waa mursal waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa qabla dabqi amaa bacda dabqi waa lagu intifaacsan karaa jamcan bayna alaxaadiid iyadoo axaadiidta la jamcinayo walidaalika culamada luqawiyiinta sida annadur bnu shumayl iyo waxaa laga wariyey wuxuu yidhi ihaab ihaab sideedaba luqatan waxaa la dhihi karaa qabla dabqi yacni ihaab qabla dabqi yaa inta yaa sida badan las loo is la isticmaalaa ama ihaabku wuxuu caam ku yahay qabla dabqi iyo wa bacdahu ayuu caam ku yahay soo maha haddii marka xadiidkan uu soo arooray ou ansaxay waxaa la leeyahay xadiidkan qabla dabqiyaa lagu xambaaraa kuwii kale saxiixa aan soo marnayna waa bacda dabqi ilaa waxaan soo marayna maanta dhan hal intafactum biihaabihaa waxaan soo marnay dibaaqu juluudi lmeytati dahuuruhaa iyaan soo marnay marka kan waxaa lagu xambaarayaa marka qabla dabqi saasay dheheen waxaa kaloo la yidhi xanaabilada iyagu waxay leeyihiin nebigu intuusan dhimanin bil ka hore u ahaa xadiidkan isagaaba naasikh aho wuxuu nasakhay axaadiidtii hore culimada qaar waxay leeyiin igana maya soo u nasakhayaa taariikhdeeda lamaba ogey haddii qabla an qabla mowti nabiy sal l l slama bishahrin hadduu kan ahaa yaa og qisada maymuunana inay ahayd qabla mowti nabiyi bijumcatin ibnu cabdilbar saasuu leeyahy usbuuc ama laba usbuuc inay ka horreysay yaa og marka labada xadiid kii horeeyey lama garan karan wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariirun can mansuurin can ilxakm can cabdiraxmaan bni abi leyla can cabdillahi bni cukaymin qaala kataba ilayna rasuulu llahi sal l slam nebigaa warqad noo soo qoray anlaa tastamticuu min almeytati biihaabin walaa casabin sidaas marka isaga haddii inuu yidhaha nebigaa noo soo qoray dayaa u wariyey oo ugu loogu soo dhiibay ama yacni saxaabigii mashiya isagana saxaabi ma ahan weli irsaal baa ku jira imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa xadiid ibnu cukaym waa kitaab kuwan kalena waa samaac uu yidhaahdaa oo maymuuna iyo ibnu cabaas samaac waa meeshaas marka ma loo qaadan karaa marka kitaabkuba mukaatabadu inuunan shaafici u arkin hab wax layskaga qaato maya kitaab wuxuu ka wadaa yacni inqiaacaaba ku jira iyada lafteeda nacam warqad oo markaa yacni taabici ou sidaas yiri waayo isaga iyo isxaaqa ku dooday baa la yidhaahdaa markaa la yidhi ka waran xadiidka ibnu cukayma loo keenay shaafici markaasu wuxuu yidhi innamaa huwa kitaabun waa kitaab marka waan iska aamusay shaafici marka ma laga xujo badiyey miyaa macnaheeda ma ahan saas wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa shariikun can hilaalin اlwazaan wahuwa hilaal bnu abi xumayd asayrafiy alkuufiy اlwazaan hiqat can cabdillaahi bni cukaymin qaala kataba rasuulu llahi sala l slam ilaa juhaynata buu u qoray qor anlaa tantaficuu min almeytati biihaabin walaa casabin sidaas qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-i waay asaxu maa fii hada albaabi baabkan waxa ugu asaxnimo badan fii juluudi lmeytati meytada maqaarkeedana ku saabsan idaa dubiqad haddii la magdeeyo xadiiث الزhriyi can cubayd الlahi bn cabdالlahi can ibni cabaasi can maymunata wاllahu tacaala aclam wuxuu leeyahay kan dambe kuwa horaab ka asaxsan ka asaxsan ayb qaala baabu ruksati fi listimtaaci bijuluudi lmeytati idaa dubigad ruqsadii caddaynteedii buu u baab yahay in lagu dheefsado oo la isticmaalo maqa baktiga haraggiisa idaa dubiqad haddii la magdeeyo wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa bishru bnu cumara nusaqa qaar bishru bnu camrin bay dhigayaan qaarna bashiiru bnu camrin sawaabkuna marka waa sidaan hadda bishru bnu cumar tuxfaha iyo sida ku timid iyo tahdiibulkamaalka qaala xadaanaa malikun xaa wاlxariثu bnu miskiini waa noo waramay qira'aة عalayh وأna asmع عan bn الqasim qala xadaثnii malik عan yaزيd bn cabd لlah bn qusayd عan mحamed bn cabdالرaحman bn thawban عan abihi عan caiشhaةa ana rasuula الlahi صl ل slm amara an yustamtaca nebigu wuxuu amray in lagu yani intifaacsado bijuluudi الmeytati baktiga haragiisa idaa dubiqad haddii la magdeeyo ruqso cad waayo marka midkaana hadhow marka intifaacaasna waa caam aan dhahnay oo shay ina kuma yani waa laga ganacsan karaa waa lagu fariisan karaa kabaa laga samaysan karaa jaakadaa laga samaysan karaa caam waa intifaaciisu marka ma ahan intifaac oo baab keliya ku saabsan mar haddii nebigu sal ll ly slam ou caam yeelayo ou camimay markii la magdeeyo kabacdi see la yeelaa ma la dhaqa madhabta shaafici marka waxay tahay markii la magdeeyo ou qallalo oo wixii dhammaay ay ka fuqaan ay ka baaba-aan waxay leeyihiin marka markaas wuxuu la xugun yahay mara najaasooday marada najaasooday marka biyaa la raacinaa soo mahan biyaa waa in la raaciya ayay leeyihiin laakiin waa un dadaal iyo ixtiyaad iyo iska un marka ijtihaad iyo hadda laakiin mar haddii magdeyntaaba daahirinaysa la yihi khalaas hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi